إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhintay qarax gaari lagu gubay oo ka dhacay magaalada muqdisho dagaal culus ayaa lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qeybo ka mid ah gobolka shabeellaha hoose mas-uul herdegma ah oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa u wareegay ciidamada dowladda federaalk ee geysay magaalada raaskambooni ee xeebta jubbada hoose ku taala dadka soomaaliyeed ee etoobiya gumaysato ayaa si adag uga hor yimid tallaabada lagu xiray mid ka mid ah aqoon-yahaanada deegaanka khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay gaari xamuul ah oo ku fariingoostay geerish ku yaala magaalada muqdisho hogaamiyaha maamulka oromia ayaa sheegay in jabhadda oromada ee o l a ay maleeshiyaadka maxaarada ee faana u fududeynayso weerarada ay ka geysanayso gobolka موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa dagaalo maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaalo culus oo maanta ka dhacay duleedka deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe kaasoo si weyn loogu jebiyey ciidamada dowladda federaalk ee duulaanku kusoo qaaday halkaas dagaaladaasi waxaa lagu dilay inta la xaqiijiyey kow iyo toban ka tirsan askarta dowladda federaalk oo uu ku jiro maxamed nuur goodaar oo ahaa taliyihii ururka saddex iyo labaatanaad ee guutada saddexaad ee ciidamada dowladda federaalk waxaa sidoo kale dagaalkaasi lagu dhaawacay toddobiyo toban askari oo afar ka mid ah ay yihiin saraakiil kuwaasoo qaar ka mid ah magacyadooda aan helnay waxay kala yihiin liish oo ah abaanduule urur ilka casi oo ah taliya horin carab hilowle oo ah taliya koox sidoo kale mujaahidiintu dagaaladaasi waxay kusoo furteen laba qori oo b k m ah hal qori oo seban ah saddex qori oo a k forty seban ah rasaas iyo saanad ciidan ciidamada dowladda federaalk ee soo weeraray halkaas dib ayayna uga laabteen goobihii ay kasoo duulaan tegeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ku dhintay gaari qarax lagu gubay oo ka dhacay magaalada muqdisho warkaasi war kale oo ku aadan dagaal culus oo lagu qaaday saldhigyada ciidamada shisheeye ay ku leeyihiin qaybo ka mid ah shabeellaha hoose wararkaasi waxaa inoo haya haashim in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday qarax lagula eegtay magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax la beegsaday gaari cabdibilo ah oo ay sahraayeen askar ka tirsan dowladda federaalk askartan qaraxa lagu weeraray ayaa si gaara kaga tirsanaa kuwa loogu yeero nisa waxaana si gaara qaraxa lagula eegtay xilli ay marayeen deegaanka tareedisho ee duleedka magaalada muqdisho shan askari oo ka tirsan ciidanka nisa ayaana halkaa ku naf waayey halka sidoo kalena ay sideed kale ku dhaawacmeen gaarigii cabdibilaha ahaa ee uu qarax u haleelay ayaa isna halkaa ku gubtay dhanka shabeellada hoosena xalay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaalla ku qaadeen fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa uganda ee ku sugan degmada qoryooley ayaa waxa ay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab sidaasi la mid a ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay weerar ku qaadeen fariisinka askarta ciidamada shisheeye ku leeyihiin deegaanka buurcolow ee hoostaga degmada baraawe welina faahfaahin dheeriya kama aanan helin khasaaraha gaaray ciidamada shisheeye ee xalay lagu weeraray dhufaysyadooda mas-uul herdegma ah oo ka tirsan maamulka jubbaland ayaa u wareegay ciidamada dowladda federaalk ee geysay magaalada raaskambooni ee xeebta jubbada hoose ku taala warkani cali aadan ayaa faahfaahinaya maxamed ibraahim faarax oo ugu magacaaban maamulka jubbaland guddoomiyaha degmada badhaadha ee gobolka jubbada hoose ayaa la saftay dowladda federaalka isagoo warbaahinta la hadlay ayuu sheegay in ciidamada dowladda federaalka ee la keenay raaskambooni uu dalbaday maamulkiisa kadib markii deegaanada qaar ee halkaas ay ka baxeen ciidamada kenya wuxuu sheegay in kabixitaanka ciidamada kenya ee kudha iyo buurgaabo kadib ay kusoo furantay xaalad amni taas oo ay buuxi kareen maamulka jubbaland sidaas darteed ayaan qayladhaan u dirsaday dowladda federaalka waxaa markaa noqotay in ciidankii aan amniga sugi lahaa masaafada intaa leeg ka degmahaan inay nagu adkaato waxaan ka codsanay maamulka jubbaland in ay naga caawiyaan ciidan noo keenaan buurgaabo eriya buurgaabo runtii waan ka weynay wax ciidan inay noo keenaan annagana awooddaanadu muxuu ahaaye way adkaatay inaanu masaafada dheer ee buurgaaba ilaa kudhaa ilaa raaskambooni oo dhul macnaha adag ku yaalla oo bad ah oo qaabo ah oo hawda dhankana hawdka ah xaggana badka ah oon waddo lahayn inaanu kaafino amnigii saa daraaddeed anoo mas-uuliyaddeeda waajibka gudanhaya waxaan ka codsaday dowladda federaalka ah meelihii ay ka baxeen atmis in ay buuxiyaan ayaan codsi u dirsanay kheyradhaan wayna nooga jawaabeen si dhaqsa ah gudoomiyaha degmada badhaan ee gobolka jubbada hoose ugu magacaaban maamulka la baxay jubbaland maxamed ibraahim faarax wuxuu wax laga xumaada ku tilmaamay in maamulka jubbaland ciidamo badan usoo diro deegaanada jubbada hoose isaguna sheegay inuu ka hortegayo duulaanka lagu soo qaaday jawaabtii marka dowladda soomaaliya markay ka bixisay oo ciidamadii federaalka- federaalka ay keeneen waxay dhalisay arrintii buuq badan iyo waxay dhalisay duulaan runtii waan ka xumahay ciidan marka hore waayey inuu loo waayey inuu muxuu ahaaye meelihii loogu talagalay uu buuxiyo markii uu macnaha l- oo laga codsaday oo deegaanka uu ka codsadayna buuxin waayey waan ka xumahay markii wax buuxiya la helay in lasoo duulo oo lasoo yaaco oo ciidamo meel muxuu ahaaye la kala dhiga la waaye la keeno waddanka ayada oo laleeyahay een, muxuu ahaaye degmada waa la qabsaday iyo sheeko noocaasi iyo hebel baan soo qabanaynaayo aad baan uga xumahay xiisada u dhexaysa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalka ayaa marba marka ka dambaysa cerka isku sii shareeraysa iyadoo wax natiijaha aysan ka muuqanin labada dhinac taas oo keeni karta inuu qarxo dagaal u dhexeeya labada dhinac dadka soomaaliyeed ee ay itoobiya gumaysato ayaa si adag ugu horyimid tallaabada lagu xiray mid ka mid ah aqoon-yahanada deegaanka warkani cabdalla mukhtaar ayaa ka waramaya bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga dowladda xabashida itoobiya ayaa si adag uga soo horjeestay tallaabadii lagu xiray aqoon-yahan soomaali ah kaasoo ka soo horjeestay maamulka xabashida uu ka dhisay dhulkaasi mid ka mid ah aqoon-yahanada gobolka city ee dhulka soomaali galbeed ayaa sheegay in maamulka magaalada dirirdhabe ee itoobiya uu hoos tago ay ka dambeeyaan xiritaanka aadan alaale lana doonayo in la iska horkeeno dadka soomaaliyeed iyo qowmiyadda oromada haddii etoobiya ay dowlad iyo nidaam iyo dad waxgaran haya ay ka jiraan oo maamulka hoggaan ku hayaan sinaba ma ayna dhacdeen in ay aadan allaale ay xidhaan sababta waxaa weeyaan meesha keliya ee deegaanka ee etoobiya maanta ay wax ka dhoofsato ama ay ka soo dejiisato waa deegaanka soomaalida dhammaan wadooyinka ka baxa ee ama soo gala etoobiya ee wax ka dhoofisa ama ka- ama ay keensatana waxay maraan deegaanka soomaalida gaar ahaan ee gobolka city haddii hal maalin la joojiyo isu socodka gaadiidka iyo badeecadaha etoobiya soo gelaya ama ka baxaya intaas ayaa ugu filan khasaaro inay etoobiya salka dhulka u dhafato laakiin nasiib darro kuwa adsawa jooga iyo kuwa jigjiga jooga iyo kuwan koreydan yaryar ee diri dhaba la keensaday waxoo dhanba waa isku wada caqli ujeedkoodu waxaa weeyaan inay isku dhac u sameeyaan shacabka soomaalida iyo shacabka oromada ama soomaalida iyo dadka kale dhex degan aadan alaale ayaa ah nin u dhaqdhaqaaqa qadiyadda dadka soomaaliyeed ee ay gumaysato itoobiya waxaana uu si gaar ah waayadii u dambeysay uu sheegayey in dirirdhabe iyo mooyaale ay yihiin dhul soomaaliyeed waana hadalka loo badinayo inuu soo dedejiyey in xabsiga la dhigo arrintan mooyaale iyo diridhabe ku saabsan ee baraha bulshada qabsatay ee ninba dhinac uu ula socdo magaalada diridhabe iyo mooyaaleba waa dhul soomaaliyeed waa magaalo soomaaliyeed warar soo baxaya ayaa sheegaya in xabsiga laga sii daayey aadan alaale walow aan si rasmi ah loo xaqiijin karin isku soo wada duub oo guud ahaan dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan dhulka soomaali galbeed ay gumaysato dowladda itoobiya ayaa waxaa marar badan sidan oo kale afduub xarig iyo dilal qorshaysan loogu geystay halkaasi si gaar ahna aqoon-yahanada iyo haldoorka bulshada ee dareensan damaca guracan ee itoobiya khasaare isugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhashay gaari xamuul ah oo ku fariingoostay geerish ku yaala magaalada muqdisho cabdiqaaliq macalin cabdiweli ayaa faahfaahinaya habeenkii xalay waxaa nawaaxiga hotel guuleed ee ku yaala degmada yaaqshiid ee magaalada muqdisho ka dhacay shil gaari oo geystay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shilkan ayaa yimid kadib markii gaari nooca xamuulka qaado ah uu ku fadhiin goostay geerish iyo xarumo ganacsi oo ku yaala halkaasi waxaana goobta ku geeriyooday laba ruux halka ay ku dhaawacmeen shan kale mid ka mid ah dadkii goobjoogayaasha ahaa ayaa ka warmay sida ay wax u dhaceen iyo halka uu gaariga ka soo baxay wuxuu ku soo kalay aniga meesha een, meeshaa fadhinay baabuurkan dhankan wuxuu ku imaaday fagaxuu ku imaaday marka hore u jeednay nin laamiga goonayo oo ku soo dhacay markuu kusoo dhacay waxaa isdhahin aniga ninkan uma jeedin laamiga goonayo isdhahin baabuurka toos u kaca u baxa hal maruu nagu soo wada celiyey maamo iyo wiilka iyo ayada ee dhashay aniga nugu soo jeeda aniga laamiga ugu jeednay marka labada markay dhabarka marka ku samay aniga markoo soo soconaba horaa ku sii cararnay kolley aniga waa durandurooday aniga rag kale rag kaloo meesha fadhiya ay la fadhiyiinna waa jajabay midna waa ku dhintaawa kaasa dhimashada labay gaaray ilaa iyo adiga shan qof oo dhaawaca intaas waaye goobtan waxa waaye kalaash waaye oo baabuurta iyo lagu soo xareeyo anina waxaan joogaa ajibka meeshu ajibi kaalin shidaal meesha ugu taalo marar badan waxaa sidaan oo kale magaalada muqdisho laga soo tabiyey dhimasho iyo dhaawac ka dhashay baabuurta xamuulka ah iyo kuwa rakaabka qaada kuwaas oo qaarkood sidaan oo kale isugu dhacay si kasta iyo haataba waxaa sii kordhaya dadka ku dhimanaya shilalka gaadiidka iyadoona maalin weliba idaacadaha laga sii daayo baabuur shil galay oo ay dad ku dhinteen warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan hogaamiyaha maamulka oramiye ayaa sheegay in jabhadda oramada ee o l a ay maleeshiyaadka maxaarada ee faan u fududeynayso weerarada ay ka geysanayso gobolka warkani waxaa faahfaahinaya mubaarag cumar shimaylis abdhiisa oo ah hogaamiyaha maamulka oroomiya ayaa isagoo ka hadlaya xaaladda gobolka oroomiya wax uu eedan u jeediyey jabhadda oramada taas oo ku tilmaamay inay ka dambeyso weerarada ay faano ka geysato gobolkan abdhiis ayaa sheegay in o l a ay faano u banaysay dariiqeed ay kasoo dusaan weeraradan ugu soo qaadaan gobolka oroomiya o l a oo iska fogeysay eedeymaha loo soo jiidiyey ayaa sheegtay in dhibaatada ka taagan gobolka ay wadaan dowladda etoobiya iyo maamulka oroomiya si ay isaga horkeenaan qowmiyadaha uu ka dhexeeyo daris wadaagga iyo daaqsinka ee maxaaradii oramada ayay tiri jabhada o l a hadalka hogaamiyahan ayaa kusoo aadaya maalmo un kadib markii uu gobolka ka dhacay dibadbaxa ay dhigeen dadka ku dhaqan gobolka oroomiya kaasoo ay kaga soo horjeedeen weerarada ay faano ka geysanayso gobolka iyo dilka dhowaan kooxdaasi u geysatay wiil dhallinyaro ah warkii aad kala socoteen alfurqaanna waa nageynta